إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii alkabaa'ir lilxaafid dahabi dersigiisii labaad weeye dersigaanuna waxaan ka bilaabaynaa muqadimada mu'alifka qaala almu'alifu raximahu llah bismi illaah ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabayaa kitaabka oo aan ku alifayaa allaha arraxmaani naxariis guud ah naxariis guud oo caama naxariista allaha arraxiimi naxariis gaar ah naxariista bisinkaas ayuu kitaabka shiiku ku bilowday arraxmaan araxiim laba macno ayay a'immadu u sheegaan ahlucilmiga sida ibnu jariir adabari tafsiirka faatixada arraxmaan araxiimi markuu fasirayey uu ku sheegay labadaas macno kana soo guuriyey a'immadii salafka ka horreeyey ee saxaabadii iyo taabiciyaalkii arraxmaan in lagu fasiro allaha naxariista caamka ah ee guud naxariista ee mucamimo raxmaanka ah ee raxmaddiisa ku camimo kala gaarsiiya makhluuqa dhammaantood muslim iyo gaal iyo kayrkoodba ilaa naxariista abuurista risaaqada caafimaadka neecawda roobka iyo kayrkeed oo aanan haddaan tirino koobi karin waxa weeyaan way wada haystaan raxmaan sidaas weeye raxiimna waxa weeyaan allaha naxariista khaaska naxariista oo mu'miniinta ku khasisa raxmadda khaaska oo mu'miniintu ay haystaan fi dunyaa waxa weeyaan waa hidaayada ilaahay uu ku hanuuniyey iimaanka iyo dariiqa xaqa ah naxariistaas khaaska ah oo adduunyada ay haystaan waa midda ay ku gaarayaan naxariista kale ee jannada iyo raallihaanshaha rabulcaalamiin ee aakhirada taas waa macno oo arraxmaani arraxiim macno labaad ayuu ibnu jariir sheegay in lagu fasiray arraxmaan durraxma allaha raxmadda u saaxiibka ah ee ku sifaysan raxma inuu naxariisto ayuu ku sifaysan yahay allaha arraxmaan ay durraxma naxariista u saaxiibka ah alraxiim almuusili raxmatahu ilaa khalqihi ee raxmaddiisa gaarsiiya makhluuqa uu naxariisanayo marka raxmaan waa midka raxmadda ku sifaysan raxiimna waa midka raxmaddaas uu ku sifaysan yahay makhluuqiisa gaarsiiyo ugu naxariista macnahaasuna waa macnaha labaad rabbi rabbigaygiiyow yasir fududee waacin allow kaalmee ilaahayow noo fududee kitaabka oo noogu kaalmee adugu qaala shaykhu shaykhi wuxuu yidhi sheekh asalka waxaa la yidhahdaa manjaawas alarbaciin qofka afartanka dhaafo konton iyo meelahaas gaara kadib waxaa kaloo loo isticmaalaa qofka diinta islaamka wax badan ka yaqaan oo wax fiican ka yaqaan oo xalaasha iyo xaaraamta waxa weeyaan wax fiican ka yaqaan taasna waa la yidhahdaa sheekh qaala shaykhu shaykhi wuxuu yidhi shaykhii al imaamu ee dayashada ahaa imaam waa axadka lagu daydo axadka lagu daydo oo wax looga daydaa imaam la yidhaah khayr in looga daydaa waa dhacda sida nabiyaalka oo kaleeto oo nabiyaalka ilaahay weyne subxaana wa tacala wajacalnahum a'imatan uu ilaahay yidhi waxaan ka dhignay imaamyaal oo dadka khayrka ku hanuuniyo lagu daydo waxaa dhici karta in looga daydo sharta sida fircoon iyo dadkiisiiba ilaahay ku yidhi wajacalnahum a'imatan yahduuna ila annaar waxaan ka dhignay kuwo lagu daydo oo dadka ku daydana ku hanuuniya naarta marka imaamka waa axadka lagu daydo waxaana loola jeedaa imaam khayr waa imaam khayr sida ilaahay weyne subxaana wa tacala cibaaduraxmaankaba uu ku tilmaamay inay ku ducaystaan habeenkii oo ay yidhaahdaan wajcalnaa lilmuttaqiina imaama dadka allaah ka baqa rabbiyow mid ay ku daydaan iga dhig marka imaamka hadda waxaa loola jeeda kii kayrka looga dayanayey oo dariiqii nabiyaalka ahaa shaykhii al xaafidu ee xaafidka ahaa xaafidka waxa la yidhaha qofka muxadidka ah ee xadiidka riwaayadiisa iyo diraayadiisaba wax badan ka garanaya ilaa axaadiista inta uu garanayo ay ka badan yihiin inta uusan garanayn dabaqad walba marka kaasa xaafidka la yidhaahdaa shamsuddiin waxa weeyaan laqabkiisii moxamed ibnu axmed ibnu cuhmaan adahabi gafara allaahu lahu allaha u dhaafo oo u dembi dhaafo nusqada mashhuur sidaas weeye nusqada samiirna waxa weya raximahu llahu allah u naxariisto tacaala allah sarreeya labadaas lafdiya ku kala taalla isku khilaafsan yihiin alxamdu mahad lilaahi allah ayuu sugnaaday ammaan wanaagsan iyo mahad allah iskale cala alaliimaani rumayntaan rumaynaan uga mahadinaynaa bihi bilaahi allah ilaahay nicamtiisa dhammaantood ayaan uga mahadinaynaa waxaana ugu weyn nicamta aan uga mahadinayno waxa weyn rumaynta aan rumaysannahay sababtoo ah addoommada nicamta ilaahay sii way badan yihiin hadday tiri tagaanna ma koobi karaan laakiin nimcada ugu weyn waa nicmatuliimaan waalislaam nimco leegu ma jirto sidaasuu ugu hormariyey calal iimaani rumaysnaanta aan rumaysannahay ayaan ilaahay uga mahadinaynaa bihi bilaahi aan rumaysannahay wa bikutubihi kutubtiis uu soo dejiyey rumaynta aan rumaysannaha aan uga mahdinaynaa oo waxa weeye yahuudu gabal beeniday gabalna rumayday wa rusul nasaaraduna sidoo kale ay yeeshay wa rusulihi rusushiisii uu soo diray rumaynta aan wada rumaysannahay dhammaantood taasaan ilaahay uga mahdinaynaa oo nimco ilaahay nagu khasisoo na siiyey ah baynamaa waxa weeyaan yahuuddu ay rusushii gabalna beeniday gabalna rumayday nasaaraduna gabalna beeniday gabalna rumayday wa malaa'ikatihi ilaahay malaa'igtiisa rumaynta aan rumaysannahay ayaan ku mahdinaynaa wa aqdaarihi qadar yaalkiisa waxyaalaha ilaahay qadaray ee koonkan ka dhacaya ee shar iyo khayr leh kulli ilaahay inuu qadaray rumaynta aan rumaysannahay taas ayaan ilaahay uga mahdinaynaa wa sala allaahu allah ammaano calaa nabiyina nabigeenni korkiisa muxamedin ee muxamed ah wa aalihi eheladiisana allaha ammaano wa ansaarihi gargaarayaalkiisa kuwa u gargaaray ee nabiga u gargaaray ansaar ahaa ilaahay weyna iyagana ha ammaano salaatan ammaan ammaantaasoo daa'imatan joogtaa salaadaasoo tuxillunaa na dejinaysa daara alqaraari daarta nagaadiga guriga lagu nagaadoon laga guurayn waa jannada eh fii jiwaarihi nabiga dariskiisana na dejinaysa haadaa kanu kitaabun waa kitaab kitaabkaasoo naaficun oo anfacaya fii macrifati lkabaa'iri kabaa'irta garashadooda kitaabkaanu waa kitaab aad u anfacaya oo wax weyn ka taraya kabaa'irta garashadeeda ijmaalan duuduub ahaan loo garto kabaa'ir maxaa la yidhaha wa tafsiilan kala saarid loo garto dembi hebel waa kabiira dembi hebel waa kabiira dembi hebel waa kabiira waxa weya waa labo in duuduub loo gartoo la yidhaahdo dembigii calaamadaas lagu arkaa waa kabiira waana midda uu muqadimadiisa uu waxweyn ku keeni doono iyo in tafsiil loo kala saaro la yidhaha hebla waa kabiira dembi hebelna waa kabiira dembi hebelna waa kabiira labadaba aad ayuu anfacayaa kitaabkaanu rasaqana allah ilaahay ha nagu risaaqo asagaa sarreeye rasaqana allaahu allaha nagu risaaqo ijtinaabahaa kabaa'irta ka fogaanshadeeda kabaa'irtaas ka fogaanshadeeda allaha nagu risaaqo biraxmatihi bisababi raxmatihi naxariistiisa sababteedna allaha nagula risaaqo haadaa kanu kitaabun waa kitaab naaficun oo anfacaya fii macrifati alkabaa'iri kabaa'irta garashadeeda ijmaalan duuduub ahaan loo garto wa tafsiilan kala saarid loo garto rasaqana allahu allaha nagu risaaqo ijtinaabaha ka fogaanshadeeda biraxmatihi bisababi raxmatihi naxariistiisa sababteedna ha nagula risaaqo qaala allahu ilaahi wuxuu yidhi tacaala alla waa sarreeyaahe in tajtanibuu haddaad ka fogaataan kabaa'ira maa shay kuwiisa waaweyn maada dembiyay ku dhacaydaa kabaa'ira maa dembi kuwiisa waaweyn haddaad ka fogaataan tunhowna laydinka reebayo canhu xaggiisa nukafir waan asturaynaa cankum xaggiinna sayi'aatikum xumaanyaalkiinna wa nudkhilkum waxaana idin gelinaynaa mudkhalan makaanugelin makaanugelintaasoo kariiman wanaag badan allah subxaana wa tacaala aayadan wuxuu ku leeyahay dunuubta kuwooda waaweyn dunuubta laydinka reebay kuwa waaweyn haddaad ka fogaataan laba shayaan idinku abaalmarin midda koobaad dunuubtaas waaweyn maadaamaad ka fogaateen kuwa yaryar ayaan idin idin dhaafaya oon idinka asturaya maba laydin tusayaba waa laydinka asturinoo waa laydin dhaafin tan labaadoon idinku amaalmarin waxaan idin gelin makaanu gelin wanaagsan waa jannada jannana waan idin gelin aayaddan laba xugun oo waaweyn ayay caddayday kan koobaad waxa weeye kabaa'ir iyo sakhaa'ir dunuubta in loo qaybiyo way caddayday tan labaadna ka fogaanshada dunuubta kabaa'irta laga fogaado faa'iidada laga helayo kow inay ka mid tahay in waxa weeyaan ilaah dembigaaga dhaafo jannadana ilaahay ku geliyo alxaafid ibnu kathiir raximahu llahu tafsiirka aayaddan wuxuu yidhi qowluhu tacaala in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhowna canhu nukafir cankum sayi'aatikum wuxuu yidhi ida jtanabtum kabaa'ira alithmi marka fiiri maadi ismiyuu ku fasiray kabaa'ira alithmi dembiga kuwiisa waaweyn haddaad ka fogaataan allatii nuhiitum canhaa dunuubta laydinka reebay kafarnaa cankum sakaa'ira dunuub waxaan idin dhaafaynaa dunuubta kuwooda yaryar wa adkhalnaakum waxaan idin gelinaynaa aljannata janno sidaas darteedu alla yidhi yuu yidhi wa nudkhilkum mudkhalan kariiman makaanu gelin wanaagsan inaan gelinayna makaanu gelintu inay janno tahay ayuu kuu caddaynoo kuugu fasiri alcalaama cabdiraxmaan ibnu naasir sicdi raximahullah kitaabkiisa tafsiirkaa taysiiru kariimi raxmaan fii tafsiiri kalaami lmannaan markuu aayaddan fasirayay wuxuu yidhi wacaddahum anahum ida jtanabuu kabaa'ira almanhiyaat gafara lahum jamiica adunuubi waasayi'aat wa adkhalahum mudkhalan kariima waxaa allaah u ballan qaaday hadday dadku ka fogaadaan waxa laga reebay kuwooda waaweyn inuu dembiyaalka dhammaantood u dhaafin ilaahay sayi-aadka kaleo dhan inuu u dhaafin makaanu gelin wanaagsan oo jannanaana u geynin oo qayrkeedu aad u fara badan yahay waana jannada oo kulminayda oy dhex yaallaan maa laa caynun ra'ad raaxo aan ilu weligeed arag walaa udunun samicad iyo raaxo aan dhagu weligeed maqal walaa khadara calaa qalbi bashar iyo raaxo aan qalbi banu aadanba ku soo dhicin inuu qaabkaas u raaxaysto inuu qaabkaas u raaxaysto markaasuu kabaa'irta wuxuu tusayaa inay laba shay tahay oo laba shay ay ka timaado sidaan muqadimada ku soo sheegnay kabaa'ir dunuubtoo dhanna labadaasay ka timaad oo ah ficlulmaxduur wa tarkulma'muur ficlulmaxduuri shay la reebay oo nagaa reebo allah iyo rasuul reebeen inaad samaydo waa kabiira waan ama waa un dembi asalka ficil lagaa reebay inaad samaydaa waa dembi dembigaasa markaas ama kabiire ama saqiiro noqon tarkulma'muur shay lagu amray inaad ka tagtaana waa waa dembi iyaduna shay ma'muur ah waa dembi inaad ka tagto oo weliba amar oo jaazim ah oo waajib ah inaad ka tagto amar oo laazim ah oo jaazim ah oo waajib ah inaad ka tagtaana waa dembi waa dembi marka dunuubtu labadaas inay ka timaado ayuu caddeeyey wuxuu ihi wayadkhulu fi ijtinaabi alkabaa'ir kabaa'irta in laga fogaado waxaa soo gelaya ficlu lfaraa'id waajibyaalka in la sameeyo allatii yakuunu taarikuha murtakiban kabiira waajibyaalkaasoo qofka ka taga uu noqonayo qof kabiire ku dhacay kabiire qof ku dhacay kabiire qof ku dhacay marka adigu macaanidaas cajiibka badan ayay a'immadaasu ka sheegeen aayadda iyo wax ka sii badan qaala alxaafidu dahabi xaafidu dahabi marka aayadda markuu sheegay wuxuu yidhi faqad takafala allah ilaahay wuxuu kafaalo qaaday subxaanahu allah nastan wa tacaala allah sarreeye bi haada nasi naska aayaddan liman qof wuxuu ugu kafaalo qaaday ijtanaba ka fogaada alkabaa'ira dunuubta waaweyn bian yudkhilahu inuu gelinayo aljannata janno ilaahay wuxuu ugu ballan qaaday aayaddaas waa in tajtanibuu kabaa'ira maa tunowna canhu nukafir cankum sayi'aatikum wa nudkhilkum mudkhalan kariiman taas weeye markaasuu yidhi faqad takafala allah alla wuxuu u kafaalo qaaday subxaanahu allah waa nastahan yahay wa tacaala alla waa sarreeyaahe bi haada nasi naskan oo aayaddan ah liman qof wuxuu ugu kafaalo qaaday ijtanaba ka fogaada alkabaa'ira dunuubta waaweyn bian yudkhilahu inuu gelinayo aljannata janno saasaa loogu kafaalo qaaday wa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi waladiina dadkii ayaa aakira u qayr badan tahay aayadda waxay macno ka horreeyay ku xidhanto in la fahma ay muhiim tahay waxaa ka horreeyey waxaa ka horreeyey allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wamaa cinda allahi khayrun wa abqaa waxaa ilaahay agtiisa yaalla jannada iyo raalli ahaanshadiisa a khayr badan oo baaqi ahaansho badan wamaa cinda allahi khayrun wa abqaa liladiina aamanuu calaa rabbihim yatawakkaluun waxayna aakiro u qayr badan tahay dadka iimaanka leh ee xaqa rumeeyey ee rabbigood tala saarta dadkaas marka aakiradu u qayr badan tahay ayaa la tilmaamayo alla wuxuu yidhi waladiina dadkii ayuu u qayr badan yahay waxaa alla agtiisa yaalla yajtanibuuna ka fogaanaya kabaa'ira alithmi dembiga kuwiisa waaweyn fiir aayaddii hore maxay tiri kabaa'ira maa marka maadu maxay ku dhacayda haan idhi ithmi oo dembiya waa tana ayaddana kuu fasiri waladiina dadkii ay aakira u qayr badan tahay yajtanibuuna ka fogaanaya kabaa'ira alithmi dembiga kuwiisa waaweyn iyo walfawaaxish kuwiisa foosha xun marka aayadda si sariixa waxa laga fahmin waxa weeyaan dunuubta inay laba tahay kuwa waaweyn oo fool xun iyo waxa weeyaan kuwo kale oo ka yaryar wa idaa maa qadibuu markay caroodaanna hum yakfiruuna dhaafoon aarsan oon aar gudan maxay kala yihiin marka kabaa'iru lithmi iyo walfawaaxish labaduba kabiiray isla yihiin maxaa labadan magac kala yihiin labada magac oo ah kabaa'ir alithmi walfawaaxish kabaa'ir iyo fawaaxish waxay ka mid yihiin alfaada la yidhaahdo ida jtamacaa iftaraqaa wa ida iftaraqaa ijtamacaa alfaad badan oo waxaa jirta haddii hal meel lagu wada sheego waxa weeyaan laba macno kala noqda mid ka mid a haddii la sheegana midkaasu uu labadii macnoba isku wato hadda labadan lafdiyo kabaa'ir iyo fawaaxish isku meel markii laga sheego farqiya u dhexeeya way kala duunaanayaan oo waxa weeye fawaaxishta waxaa la yidhaahdaa dembi kasta oo nafta uu ku jiro daaci u yeeraya macnaha ay naftu rabto u ilato sida zinada iyo waxa weeyaan tuugada iyo kuwaasa waxaa la yidhaahdaa fawaaxish qamra cabidda iyo waxa weyan taasa waxaa la yidhahdaa jaad cunidda iyo kuwaas dunuubta oo nafta ay ku jirto raqba ugu jirto oy rabto oo daaci ugu yeerayo nafta u jiidaya uu nafta ku dhex jiro kuwaas fawaaxisha la yidhaha kabaa'irta inta kalena kabaa'ira la iska yidhaha markii isku meel lagu sheego nuuca bay kala duwan yihiin haddii laakiin ay kala tagaan oo kabaa'ir meel lagu sheego oon fawaaxish la sheegin kabaa'irtii o dhan aa soo aa ku wada jirto oo soo hoosgelayda oo fawaaxishtii ay kow ka tahay haddii fawaaxish kaliya la sheegana kabaa'irtii o dhan way iskula jirtaa alfaadda noocaas waa badan yihiin miskiin iyo faqiir ah ka mida isku meel haddii lagu sheego waxa weeyaan faqiirka waa mid aan heli karin maalin kasta wax uu u baahan yahay niskeed xataa iska daa inu wada hele nis xataa ma heli karo faqiirkuna waa qofka yoomiya wuxuu u baahan yahay nis ama wax ka badan heli kara laakiin kifaaye aan heli karin ee wax ku filan waa marka isku meel lagu sheego laakiin haddii faqiir keligiis meel lagu sheego faqiir iyo miskiin macnihiis way isla wataa haddii miskiin keliya meel lagu sheegana faqiir iyo miskiin macnihiis waa isla wataa waxaa ka mid a waxa weeyaan albiru wataqwa haddii isku meel lagu sheego biriga waxaa loola jeedaa ficlu daacaat wanaagga samayntiisa taqwadana waxaa loola jeedaa ijtinaabu lmuxaramaat muxaramaadka ka tegidooda i ka fogaanshadooda laakiin mid ka mid a haddii meel lagu sheego waxa weeyaan labadii macnaba wuu wataa sidaasoo kale waxaa ka mid a aliimaan walislaam aliimaan alislaam isku meel haddii lagu sheego macnahoodu waa kala duwan yihiin iimaanka waa macaanida quluubta ku jirta allah rumayntiisa kutubtiisa rumayntiisa rusushiisa rumayntiisa malaa'igta rumaynteeda qadarka rumayntiisa qiyaamaha rumayntiisa waa acmaashaas baatiniga ahoo quluubta ah asalka islaamkuna waa acmaasha daahirada ah shahaadateynkii salaadii sekadii soonkii iyo xajkii iyo acmaasha kaleoo daahirka ahoo muuqata laakiin haddii mid ka mida la sheego oo waxa weeyaan islaam kaliya la sheego labadii macnaba wuu wataa haddii mid kamida la sheego iimaanka kaliya la sheego labadii macnaba wuu wataa waa alfaada la yidhaahdo idajtamaca hadday meel ku kulmaan oo meel lagu wada sheego iftaraqa waa kala tagaanoo laba macnoay kala leeyihiin waidaftaraqa hadday laakiin kala tagaanoo hal kelmood kamida la sheegoon kelmadii kale la socon ijtamaca waa kulmaan oo kelmadaana labadii macnoba wadata marka alfaadaas ayay ka mid yihiin kabaa'ir lithmi iyo fawaaxish aimada aaday u caddeeyaan aimada tafsiirku kabaa'ir iyo fawaaxish way caddeeyeen farqigaas aan sheegnay inuu udhexeeyo ahlucilmiga caddeeye waxaa ka mid a cabdiraxmaan ibnu naasir sicdi raximahu llahu tacaala kitaabkiisa tafsiirka taysiiru kariimi raxmaan fi tafsiiri kalaami lmanaan wuxuuna yidhi walfarqu bayna alkabaa'ir walfawaaxish kabaa'ir iyo fawaaxish farqiga u dhexeeya maca ana jamiicaha kabaa'ir ayagoo dhammaanay kabaa'ir wada yihiin ana alfawaaxish fawaaxishta hiya dunuub waa dunuubta alkibaar ee waaweyn allatii fi nufuusi daacin ilayha ee nafafyaalka ay ku sugan yahay wax u yeeraya iyo rabitaan ka zina wanaxwi sida zinada iyo wax lamidkaa waalkabaa'ir kabaa'irna maa laysa kadalika waa waxaan sidaas ahayn wuxuu yidhi cabdiraxmaan ibnu naasir sicdi haada cinda aliqtiraam saas waxaa loo kala saaraa markay isla xidhiirsadaan isku meel lagu sheego wa amaa maca ifraadi kullin minhumaa haddii mid kasta la gooni loo sheego canil aakhari kan kale laga gooni yeelo yadkhulu fiihi kii kalena waa soo dhexgeli marka macnahaas weeye wa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi aladiina dadka yajtanibuuna ka fogaada kabaa'ira alithmi dembiga kuwiisa waaweyn iyo walfawaaxisha kuwa foosha xun ila lamama kuwa yaryaroo sakhaa'irta maahane kuwa kuwa kale ka fogaada laakiin sakhaa'ir ay ka dhacdo ina rabbaka rabbigaa waasicu lmaqfirati dhaafidiisu waa miday ballaaran tahay wuu u dembi dhaafin waa u naxariisan sidaasu allah rabbulcaalamiin leeyahy aayaddaana sida aayaddii ka horreyday ay laba shay caddayn midda koowaad dunuubta in loo qaybiyo kabaa'ir waaweyn iyo lamam oo sakhaa'ir ah tan labaad in qofkii kabaa'irta ka fogaada raxmadda alle waasica iyo maqfiradiisa uu ehel u yahay wa qaala nabiyu nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam alsalawaatu alkhamsu salaadaha shanta ah waljumucatu ila aljumuca jumco ilaa jumco kale laga gaaro wa ramadaanu ilaa ramadaan ramadaan ilaa ramadaan kale laga gaaro kafaaratun limaa baynahumaa dembi dhaaf ay u yihiin intuu dhaxayda maa lam tuqsha alkabaa'ir haddaan kabaa'irta lagu dhicin oon la daboolin xadiidkan imaam muslim uu saxiixiisa ku wariyey nabiga sala allahu calayhi wasalam laba faa'iido waaweyn ayaa ka mid a fawaa'idda uu noogu caddeeyey midda koowaad waxay tahay cibaadaadkaas la sheegay oo ah shanta salaadood iyo jumcada iyo ramadaanka inay kafaara gud u yihiin sakaa'irta tan labaad dunuubta in loo qaybiyo kabaa'ir iyo sakaa'ir dunuubta in kabaa'ir iyo sakaa'ir loo qaybiyo uu caddayn xadiisku ilaa wuxuu yidhi waa loogu dembi dhaafin qofka waa shardi inaan kabaa'ir uusan la imaan marka isagoon kabaa'ir la imaan waxa kaloo loo dhaafin waa sakaa'ir marka marka saas in loo qaybiyo uu ku cadiyo xadiiska tan labaad in cibaadaadkan waxa lagu dhaafaya ay sakaa'irta tahay ee aysan kabaa'irta ahayna wuu caddayn xadiiska macnaha xadiiskana waxa weeye qofka markuu salaad tukado maalan salaad subaxuu tukaday duhurkiyaa la gaaray salaada duhur waxaa loogu dhaafin dunuubtii u dhaxayday salaad subax markuu tukado ilaa duhur laga gaaro wixii dunuub u galo sakaa'ir ayaa loogu dhaafin casirka markuu tukado ee salaad saxa tukada ee salaadiisa sugo salaadda wax lagu dhaafin waa salaad taya leh ee waxa weeye shuruuddeeda la ilaaliyey arkaanteeda la ilaaliyey awqaadeeda la ilaaliyey khushuuceeda la ilaaliyey jamaacadeedii la ilaaliyey salaad nuucaasa weeye ina salaata tanhaa can alfaxshaai waalmunkar salaadu markaasay noqon wasfigaas yeelan marka salaada nuucaasa qofku markuu tukado waa nuucaa dana casir markuu tukado waxa loo dhaafin wax alla wixii dembiyaha ee ka dhacay duhur iyo casir inta u dhexayday haddana markuu maqrib tukado waxaa loo dhaafin wixii dunuub ah ee ka dhacay casr iyo maqrib dhexdood oo aan kabaa'ir ahayn haddana marka cisho uu tukado waxaa loo dhaafin wixii dunuub ah ee ka dhacay bayna alcishaai waalmaqrib ee waxa weeyaan aan kabaa'ir ahayn markuu salaada subax tukadana waxaa loo dhaafin wixii dunuub ah ee ka dhacay bayna alcishaai waasubxi cishaha iyo subxiga inta u dhaxayda marka waa webi hortaada mara shanta salaadood siduu nabigu sala allahu caleyh wasalam ku miithaaliyey oo aad maalinkii shan goor ku qubaysanaydo wax wasaquuna jirkaaga ku baaqi noqon mayaan mar haddaad sidaas yeesho sidaas hadaad yeesho marka waa faa'iide aada u weyn qaala alxaafidu dahabiye wuxuu yidhi markuu xadiiska sheegay fa tacayana waxaa caynoobay oo waajib noqday calaynaa korkeennana waajib cayniya ku noqday alfaxsu baarid can ilkabaa'iri kabaa'irta la baaro waajibay nagu noqotay waajibay nagu noqotay maa hiya maxay tahay kabaa'irtu in la baaro likay yajtanibaha si uu uga fogaado kabaa'irta almuslimu qofka muslimkaa sababtoo ah waxa weeyaan shayga aan xaaraamta laga fogaa karin ilaa asaga in la helo maahane waajibu noqon in asagii la helo wixii aadan xaaraamta ka fogaa karin haddaan asaga la helin ila xaaraamta inaad ka fogaataa waa waajib wixii marka waajibkaas aadan ku guda karin ooda xaaraamta aadan ka fogaa karin ilaa asaga la helo maahane asna waajib weeye maxaa yaele qaacidadu waxay tahay maa laa yatimu lwaajib ilaa bihi fa huwa waajib sidaasoo kale waxa ah wixii xaaraamta waxa weeyaan aan laga fogaa karin ilaa in la ogaada maan ilaa xaaraamta ka fogaanshadeeda waajiba xaaraamta ka fogaanshadeeda waajiba wixii marka haddaad samaydo xaaraam aad ku dhacaydana waa xaaraam oo waxa weeyaan alwasaa'il laha axkaam almaqaasi marka maadaama in kabaa'irtii laga fogaada ay waajib tahay iyo dunuubtii qofkii hadduusan oqon kama fogaan karo marka maadaama ka fogaanshadii ay cilmiga ku xihan tahay cilmigiina waa waajib inaad ogaato maa hiya alkabaa'ir maxay tahay wamaa hiya asakaa'ir labadaba inaad ka fogaataana waa waajib laakiin way kala daran yihiin fa tacayana waxaa waajib ku noqdoo ku caynoobay calaynaa korkayna alfaxsu baarid can ilkabaa'iri la baaro maa hiya maxay tahay likay yajtanibaha si uuga fogaado almuslimu qofka muslimkaa fa wajadnaa waxaan ogaanay alculamaaa culammadii qad ikhtalafuu inay isku khilaafeen fiihaa fi lkabaa'ir kabaa'irta inay isku khilaafeen maxay tahay waa imisa see calaamadee lagu garan saasaan ogaanay qad ikhtalafuu fiihaa inay isku khilaafeen fa qiila waxaa la yidhi hiya kabaa'irtu sabcun waa toddobo kabaa'irtu waa toddobo saas qowlaa qaba waxtajuu waxay u xujaysteen biqowlihi nabiga qowlkiisa calayhi asalaatu wasalaam uu yidhi ijtanibuu ka fogaada asabca almuubiqaat toddobada dembi ee waxalaagta ka fogaada fadakara nabigu wuxuu sheegay ashirka shariig yeelidda ilaahay loo shariig yeelo wasixra falfalka wa qatla nafsi iyo naf ilaahay xarimay in la dilo dilkeeda wa akla maalyatiim wa akla maalilyatiim maal agoomeed oo la cuno wa akla ribaa ribada oo la cuno wa tawalli jeesasho yowma zaxfi maalinka muslim iyo gaal dagaalamayaan la jeestoo la cararo wa qadfa almuxsanaat iyo gabdhaha dhowrsan oo zina lagu tilmaamo muxsanaad gabdhaha ah oo dhowrsan oo zinada ka dhowrsan oo zina lagu sheego o la yidhaha waa zaanigad kuwaas toddobadaa sheegsha muttafaqun caleyh inta yidhi toddobada dembi ee waxalaagta ka dheeraada uu toddobadaas nabigu sheegay sala allahu caleyh wasalam bacdulculamaa marka waxay yidhaahdeen halkaas waxaa laga fahmaa kabaa'irtu inay toddobadan tahay waxa weeyaan wixii ka soo harana ay saqaa'ir yihiin saas ayay bacdu culamaa yidhaahdeen laakiin waa ogaa doonnaa qowlkaasu inuusan sawaab ahayn sawaabkuna uu sidaas qayrkeed yahay wa jaaa marka toddobadan mid walbaa baabuu ku imaan doonaa abwaabtiisaan ku sharaxayna oo haddeer ka hordegi mayno toddobada mid kasta baabuu ku imaan ila kabaa'irtay ka mid yihiin wa jaaa waxaa ka ka yimid can ibni cabaasin cabdullaahi ibni cabaas radia allahu tacaala canhuma qaala inuu yidhi hiya kabaa'irtii ila sabciin toddobaatan ayay aqrabu uga dhow tahay minhaa kabaa'irta ilaa sabci toddoba toddoba inay noqoto toddobaatan inay noqotay uga dhowda ha toddoba in la yidhaha waa toddobo waxay uga dhowdahay toddobaatan inay tahay marka toddoba ma ahane waa ka badan tahay weeye hadalkaas macnihiisa afarkaas ibnu jariir dabari tafsiirkuu ku wariyey ibnu abi xaatimna tafsiirkiisuu ku wariyey ibnu kathiir sidaasoo kaleeto bayhaqi shucab liimaan ayuu ku wariyey raqamka ahaarta waxa weeyaan toddoba kun boqol iyo konton ibnulmundirna tafsiirkuu ku wariyey sidaasoo kaleeto sakhaawina almaqaasid alxasana ayuu ku wariyey raqamka afar boqol lixdan iyo toddobo sanad saxiix ah laakiin sidaan weeye waxa weeyaan sanadka saxiixa ah midkaas leh oo uu maqaasidulxasana ku wariyey sakhaawi wuxuu yidhi anna bna cabbaas su'ila kamil kabaa'ir waxaa la weydiiyey kabaa'irtu waa imisa asabcun hiya ma toddoba kabaa'irtu qaala wuxuu yidhi ilaa sabci mia aqrabu minhaa ilaa sabcin toddoba boqolay kabaa'irtu uga dhowdahay toddoba inay toddoba noqoto iska daaye toddoba boqolay ku dhowda hadii la yidhaha toddoba iyo toddoba boqol iyo udhowda toddoba boqolay udhowda marka taas waxay kutusaydaa kabaa'irtu aad inay u badan tahay ilaahan ka magangelaynaa haddana qaacido aada u muhiim ah ayuu daba dhigay wuxuu yidhi hayra annahu laa kabiirata maca istikfaarin laakiin waa inaad ogaataa kabiiro ma jirto istikfaar la jirkeeda macnaha qofku hadduu ka toobad keeno dembi aan toobadda alla ku dhaafayno ma jiro dembi kastoo qofku ilaahay uuga toobad keeno waxa weyn dembigaas ilaahay wuu ka tirtirin haddii toobadda ay shuruuddeedii wadato oy toobad saxiixa tahay markaasuu yidhi walaa saqiirata maca israarin waxa weeye mideeda kale waa inaad ogaataa dembiga qofku hadduu daa'imo oo joogteeyo oo mar kasta samaynayo saqiiro ma ahan ma jiro dembi yar haddii la daa'imo haddii qofku saqiirada daa'imo kabiiro weeye dembi weyn ayuu ku noqon marka waa qaacido aad u weyn oo muhiimad weynna leh muhiimad weynna leh marka taasna waa muhim halkaasna waxaan ka ogaanay in kabaa'irtu ay aad u badan tahay toddobana ay aad uga badan tahay qaala alxaafidu dahabiy wuxuu yidhi wa sadaqa run ayuu sheegay cabdullahi ibni cabaas wa sadaqa runuu sheegay wallaahi allaan ku dhaartuu yidhi ibnu cabaas run ayuu sheegay walxadiidu xadiidkan oo toddobada sheegay famaa fiihi dhexdiisa kuma sugna xasru lkabaa'ir kabaa'irtii in la kooba kuma sugna xadiidku kabaa'irtii ma koobin mana dhihin intaasay ku kooban tahay waladii qowlka yatajihu toosan wa yaquumu uuna ku istaagaya caleyhi korkiisa addaliilu daliil anna man irtakaba qofkii ku dhaca xuuban dembi dembigoo min haadihi alcidaami kuwan waaweyn ka mid ah dembigaasoo mimaa shay ka mida fiihi dhexdiisa xadun xad uu ku jiro fi dunya adduunyada dhexdeeda kalqatli sida dilkoo kale wazina sida zinadoo kale wasariqati sida tuugadoo kale ow jaa'a ama uu yimaado fiihi dhexdiisa waciidun goodi fil aakhirati aakhiro oo min cadaabin cadaab layskugu goodiyo wa qadabin cara ilaahi layskugu goodiyo wa tahdiidin waxa weeyaan ciqaab layskugu goodiyo ow amase lucina la lacnado faaciluhu qofka sameeyey calaa lisaani nabiyina nabigeenna carabkiisa lagu lacnado muxamedin ee muxamed ah sala allahu calayhi wasalam fa inahu dembigaasu kabiiratun waa kabiiro fa inahu kabiiratu waxay jawaab u tahay manirtakaba mantii shardiyad ahe walaabudda waana laga maarmaan wuxuu leeyahay xaafidu dahabi raximahullah wa sadaqa rumuu sheegay wallahi allaan ku dhaartay ibnu cabaas walxadiidu xadiidkan toddobada sheegay maa fiihi dhexdiisa kuma sugnaa xaslu kabaa'ir kabaa'irta koobideeda marka wuxuu leeyahy kabaa'irta waa la isku khilaafay laakiin qowlka toosan ee sawaabka ah ee raajixa ah wuxuu yahay waladii qowlka yatajihu toosan wayaquumu uuna ku istaagaya caleyhi korkiisa addaliilu daliilka wuxuu yahay in xad loo sameeyo ee aan la tirin kabaa'irta waxaana leeyahay xadkaas qofkii ku dhaca dembi weyn dembiga weyn maxaa lagu yaqaan waa in adduunka xad ka laasimo sida dilka oo kale qof muslima la dilo waxaa laga jideeyey qofkii qof muslima u dila qasad iyo cudwaan waxa weeyaan in loo dilo ama zinada oo kale xadaa laga shar laga jideeyey ama tuugada oo kale xadaa laga jideeyey qamra cabidda xadaa laga jideeyey isbaarada xadaa laga jideeyey dunuubta xadka laga jideeyey qofkii gala waa kow waa calaamad lagu qani kabiirata amase waciid aakhira ku soo arooray oo waxaa la leeyahay qofkii dembigaas gala jannada ma galo jannada ma uriyo jannada waxa weeyaan todob shan boqol oo sano intii loo laga soo carfiyaahe uma jirsado waxa waya naarta ayuu u waajibtay janna waa ka xaaraam naar cadaab aakhira loogu goodiyey ama caro allah la sheegay caro allah ku dhacdaa leeyi iyo goodi loo goodiyey amase waa la lacnado nabigaa lacnaday sala allahu alay slm qofka sameeyey calaamadahaas dembigii lagu arko waxaa la leeyahy dembigaas waa kabiir calaamadahaasa lagu garana in xad adduunka loo sheegay fiil in waciid aakhiro loo sheego waciid aakhiro waxa weya jannada ka xaaraama naara u waajibtay jannada ilaahay ma galo waa waxaasoo kale in loo sheego waxa weeyaan ghadab cara ilaahay iyo in lacnad nabigu uu lacnado sala allahu alay wasalam afar calaamo waa weyn wey sidaas ayuu yidhi calaamadahaasa lagu gartaa wey marka waxaad moodaa xoogaa calaamadahaas uu sheego afartaa in wax ka maqan yihiin waana siyaaqa uu ku soco doonoon arki doono sidaas darteeda mashhuur ibnu xasan ala salmaan ma kitaabka uu taxqiijinayay hadal cajiib badan ayuu ku daro calaamado dhowr ah oo dhowr iyo toban ah ilaa toddobiyo toban calaamado oo kale oo kabiirada lagu garto intaan uu sheegay marka lagu daro wuxuuna yidhi markuu intaan sheegay wuxuu yihi walow zaada hadduu siyaadi lahaa aada u ficnaa laheed maa jaaa fiihi nafyu iimaan wixii uu ku yimaado iimaanka in laga afiyo kabiiro wey dembiga haddii uu qofka la yidhahdo dembigaas qofkii gala iimaan ma leh laa yu'min aa la yidhi laa yu'min aa la yidhi iimaankiyaa laga anfiyey waa kabiira waa calaamada uu ku daray oo koobaad amase sumiya kabiiratan oo si sariixabaa kabiiro loogu magacaabo qur-aanka ama sunnadii taasna waa calaamad labaad oo lagu gara karo dembigu inuu kabiiro yahay oo in lagu daro u habboon xadkan ow muubiqa in lagu tilmaamo inay tahay dembigu halaaga sida toddobadii haddeer aan soo ogaanay taasna waa calaamad weyn oo tusayda inuu kabiiro yahay ow faaxisha in lagu tilmaamo inay faaxisho taho dembi falx u yahay taasuna qur-aanka laga fahmaya sariixiisa faaxishadu inay kabiirada ka mid tahay ow min camali shaydaan in shaqo shaydaan in shaqadaasu tahay ilahi iyo rasuulkiisu ay ku tilmaamaan waa calaamad lagu fahmo dembigaas inuu kabiiro yahay camal lagu tilmaamo waa camalu shaydaan o wasafahaa oo wasafa faacilaha biannahu fisqun ow faasiqun amase la yidhahdo dembigaas waa fisqi ama la yidhahdo qofkii sameeya waa faasiq waa calaamad lagu gara karo dembigaasu kabiire inuu yahay mar haddii la yidhi qofkii sameeyey waa faasiq ama la yidhi dembigaasu waa fisqi calaamada kaleeto toddobaada lagu gara karaa waxa weeyaan beri'at minhu dima haddii la yidhaha qofkaas bara dimada berye ka ta oo ilaahay ammaanadiisii berye ka ta waa dembi calaamad weyn oo lagu gara karo dembigaas inuu kabiire yahay calaamada kaleo lagu gara karaa waxay tahay laysa mina haddii la yidhaha naga mid ma aha oo ummaddii nabiga laga anfiyo waxaa laga garanaya calaamadaasu inay tahay dembigaas inuu kabiiraya ow amase la yidhaahdo yuطbacu calaa qalbihi qofka dembigaas gala qalbigiisa ilahay waa xira dabci a lagu sameeyaa xaqu ma galo taas waxay tusaydaa dembigaas inuu kabiire yahay ow yuxbadu camaluhu waxaa kaloo calaamada kale ta lagu gartaa dembigu inuu kabiire yahay haddii la yidhaha qofkii dembigaas gala camalkiisu waa bure ow bimaqti faacilaha faacilkeeda in loo carooday taas laakiin xadkii waa ku jirtay xaafid dahabi ow ana allaha khasmuhu calaamada kaloo lagu yaqaana waxay tahay haddii la yidhaha allah qofkaas la doodayo qof kale maalinta qiyaamaha la doodi mayo qof kale la doodi mayo waa calaamad calaamada kaloo lagu yaqaana waxay tahay annahu xajaba tawbata canhu haddii la yidhaha dembigaas qofkii gala ilaahay toobadda waa ka xijaabay waa calaamad weyn oo lagu garto dembigaas inuu kabiira yahay ow annahaa xaaliqatu ddiin waxaa kaloo lagu gartaa dembigu inuu kabiira yahay haddii la yidhaahdo waa diinkay xiirtaa xaaliqatudin diintay xiiri dembigaasu waa kabiiro waxaa kaloo lagu gartaa u yidhi aw ilikbaaru bitaxriimi ljannati calayhi haddii la yidhaahdo jannadu waa ka xaaraan taas waa waxay soo gelin xadkii uu sheegayo ah waxa weyn cuquubo aakiro ayay soo gelin ow ana allaha laa yanduru ilayhi haddii la yidhahdo ilaahay maalinta qiyaamaha ma fiiriyo waa calaamad weyn oo tusayda waxa weeyaan inuu dembigaasu kabiiraya ow wasfu bidalaali aw ilkhusraani amase in lagu tilmaamo dalaal oo la yidhahdo qofka dembigaas galay waa baadiyoobay xaq wadadii xaqaada waa ka baadiyoobay ama la yidhahdo waa khasaaray qofkaas waa calaamad tusayda inay kabiira tahay hadduu sidaas ku dari lahaa lakaana ajwad saas aada u ficnaalaheed wy waana xagka wuxuu yihi camaliyan yuusan afka ka dhihine waa dariiqada uu ku socday camali ahaan kitaabkan oo si cad uga muuqanaysa khaas ahaan fasalka ugu dambeeya ee ah faslun jaamicun limaa yaxtamilu annahu min alkabaa'ir marka kabiirana xadkeeda ugu feecan waxa weya waa taas weeye ka matnigiyaan ku laabane wuxuu yidhi xaafid dahabi raximahullah wladii qowlka yatajiu toosan wayaquumu uu ku istaaga caleyh korkiisa adaliilu daliil ana man qofkii irtakaba kora xuuban dembi dembigoo min haadihi alcidaami dunuubtan waaweyn ka mid a dembigaasoo mimaa shay ka mida fiihi dhexdiisa xadun xad uu ku sugan yahay fi dunya adduunyada dhexdeeda oo xad ka laasima wadaalika mithaalkii kalqatli dilkoo kaleba weeye iyo wa zina zinadoo kale iyo wa sariqati tuugadoo kale weeye ow amase jaa uu yimid fiihi dhexdiisa waciidun goodi fil aakhirati aakhira dhexdeeda layskugu goodiye min cadaabin cadaab wa qadabin caro wa tahdiidin hanjabaad oo amase lucina la lacnaday faaciluhu qofka sameeyey la lacnaday calaa lisaani nabiyina nabigan carabkiisii lagu lacnaday muxamedin ee muxameda sala allahu caleyh wasalam fa innahu dembigaasu kabiiratun waa kabiiro walaa budda waana laga maarmaan inuu kabiiro yahay maca tasliimi daalika ayadoo aran arrinkaas la nabadgelinayo iyadoo arrintaa la nabadgelinayo oo maxaa la nabadgelin ana bacda alkabaa'ir kabaa'irta gabalka mid ah akbaru inay ka weyntahay min bacdin gabalka kale maca tasliimi daalika arrintaas iyadoo la nabadgelinayo oo ah ana bacda alkabaa'ir dunuubta kabaa'irta gabalkeed akbaru inuu ka weyn yahay min bacdin gabal kale waa masale muhiima iyadana inaad ogaato kabaa'ir haddii la yidhi inaan kabaa'irtu sinayn oo kabaa'irtu ay darajaad kala tahay inay kala weyn tahay marka ayuu ku bari wuxuu yidhi xaafidku alaa tara miyaadan arkayn annahu nabiga calayhi salaatu wasalaam cadda shirka shirkiga inuu ku tiriyey min alkabaa'iri kabaa'irta shirkiga kabaa'irtuu ku daray waana shirkigana dembi qofku markuu ku dhaco uu islaamka uga baxayo gaaladana uga mid noqonayo kabaa'irtuuna ku daro waxa weeye zinadii iyo qamri cabidii oo qofkii hadduusan xalaashan uu waxa weeyaan uusan islaamka uga baxayn kabi sida kabiire loogu tiriyo taasna kabiir ugu tiri marka kabaa'ir haddii layidhaha ma sinna wuxuu yidhi maca ana murtakibahu ayadoo qofka ku dhaca shirkiga mukhalladun lagu waarinayo fi naari naarta walaa yukfaru lahu aan loona dambi dhaafayn abadan weligiis maca ana murtakibahu ayadoo qofka shirkiga ku dhaca mukhalladun lagu waarinayo fi naari naarta walaa yukfaru lahu aan loo dembi dhaafayn abadan weligiis weligiis aan loo dembi dhaafayn waa hadduusan ka toobadkeenin aa loola jeedaa qofka ku dhaca shirkiga ee aan ka toobadkeenin ee shirkiga akbarkaa ku dhaca islaamkana waa ka baxay gaaladana waa ka mid noqday naartana waa ku waarin ilahayna u dembi dhaafi ma qofkaas hadduusan toobad keenin qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina allaha alle laa yakfiru ma dhaafo an yushraka bihi in wax lala wadaajiyo in cid kale cibaado loogu daro ilaahay ma dhaafo wayakfiru alla waa dhaafaa maa duuna daalika shirki wixii ka sokeeya wixii shirkiga ka sokeeya ilaahay cid waa dhaafaa ma cid walba u dhaafaa waxaa aad u ficneed aayadda inuu si wax ku daro uu yidhaahdo qowlka alle uu ku daro ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa liman yashaa intaas inuu dhammaystiro alla sheegay aaday muhiimad u taha sababtoo ah wixii shirkii ka soo hara waa la dhaafaa ma wada ahan ee macnuha waxa weeye alle cidduu rabo u dhaafaa halkaas marka qaacido muhiim ah inaad ka fahanto weeye oo kitaabkan intaad akhrisanayda aad ku anfacayda waxay tahay dunuubta laba in loo qaybiyo kabaa'irta in laba loo qaybiyo shirki shirkiga qofku hadduusan ka toobad keenin ilaahay uma dhaafo hadduu akbar yahay naartuu gelin waana ku waarin hadduu asqar yahayna khilaafaa ku jira ma la dhaafin mase lama dhaafayo laakiin aayadda waxa weeyaan cumuumkeedu wuxuu tusayaa inaan la dhaafayn shirkiga asqarka ah inaan la dhaafayn sidaas weeye laakiin dunuubta ka sokayda shirkiga waxa weeyaan qofka sameeyey hadduusan ka toobad keenin fa huwa taxta mashii'at illah ilaahay mashii'adiisu ku jira mashii'ada alluu ku jiraana waa maxeen waa sidaas alla sheegayoo qofkuu doonana wugu dhaafin kuu doonana inta naarta geeyo oo dembigan uu galay cuquubo le-eg ilaahay ku ciqaabo marka laga soo dahiro dembigaas oo cuquubadii u manaasibka hayd la marsiiyo ayaa alla naarta ka soo saarin oo jannada keenin haddiiba dhuulcasa qadarkeedu iimaana ama wax ka yaru qalbiga uga jirin sidaas darteeda qaacidadaad qaadanaysaa waxay tahay kabaa'irta in badan marka la aqrinayo qaar waxaa laleeyahay naarta alla waa ka xarimay waxaa laleeyahay cafwan jannada alla waa ka xarimaan ula jeedaa jannada alla waa ka xarimay qaar waxaa laleeyahay naara u waajibtay qaar waxaa laleeyahay jannada ilaahay ma galo sidaas marka la yidhaahdo dunuubtaas qofka sidaas la leeyahay labaa loo qaybin waa ka qaacid ahaan inaad u fahamto sida ahlu sunna waljamaca ay qabaan waxa weeyeen in qofka la leeyahay jannadu waa ka xaaraam naaraa u waajibtay jannada ilaahay ma galo inuu gaaloobay oo dembigu uu yahay dembi mukafir ah oo qofka islaamka ka saaraya oo asaluba b waxa weyan bixasbi daatihiyuba mukafir yahay oo islaamka qofka ka saari amase waxa weeyaan asaga bidaatihi mukafir maaha laakiin wuu xalaashado islaamka saasuu uga baxay taas waxa weeyaan naskaas sida daahirkaad ku dureerin oo waxay leedahay jannadu waa ka xaaraam ila waa gaale dembigiiu xalaashada ama dembigaaba markii horeba mukafir ahaa naara u waajibtay jannada ilahay ma galo daahir sidaasay ku tahay laakiin dembi aan qofku ku gaaloobin haddii la yidhaahdo jannadu waa ka xaaraam jannada ilaahay ma galo naara u waajibtay macnaheeda waxa weeye jazihiisu wuxuu yahay inuusan jannada gelin fii awali alamri maca saabiqiin inuusan marka ugu horreeya janno gelin dadka saabiqiintan uusan janno la gelin ilaa laga jaseeyo dembigii uu galay marka laga jaseey kadibna waa geli wa maca daalika fa huwa taxta mashii'at illah haddana iyadoo sidaas tahay qofkaasu mashiicadii alle kama bixin mashiicadu alluu ku jiraahoo sidaanu waa jazah uu mudan yahay laakiin waxaa dhici karta jazahan allah inuu ku abaalmariyo oo uu sidaas u ciqaabo oo marka dambe uu jannada keeno waxaa kaloo dhici karta inaan ilaahay jazihiisan ku abaalmarin oo iska cafiyo taasna waa inaad ogaato waa masale muhiim ah aayadaasna aad markasta qalbiga ku haydo wayaqfilu maa duuna dalika liman yashaa waxaa kaloo muhiima aayadan munaasabo ahaan inaan baraarujinno aayad kale oo dadka gabal ay moodaan inay iska hor imaanayaan ilaahay weynaa qowlkiisa wey ilaah uu yidhi subxaana qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim addoommadayda nafafyaalkooda ku xadgudbeenow laa taqnadu min raxmat illah naxariista ilahay ka quusanina addoommada dunuubta waa weyn la yimid ee faraha badan waxa weeyaan ee waxa weeye naftoodii ku xadgudboon cadaab u shaqeeyayow war naxariista alle ha ka quusanina ina allaha yaqfiru dunuuba jamiican dunuubtoo dhan alla waa dhaafa aayaddaas saasuu alle ku leeyahy aayaddaana alle wuxuu ku leeyahay dunuubta shirkigu kuma jiro kuwa alla dhaafa see labada aayadoo loo jamcin sida sawaabka ay loo jamcin waxay tahay aayaddan waxay ka hadlaydaa qofkaan toobad keenin qofkii aan toobad keenin ilaahay weynaa subxaana wa tacaala shirkiga marna u dhaafin ma inta kalena ilaahay mashiicadiisay ku jirtaa hadduu doonana wuu dhaafin hadduu doonana inta u ciqaabo oo ka soo gooyo uu kadib jannada keeni aayaddaana qofkaan toobad keenina ka hadlay aayaddaasuna waxay ka hadlaysaa qofkii toobad keena qofkii toobad keena shirki iyo qayrkiis kulli dembi kastaba loo dhaafin marka waxa weeyaan qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmat illah ina allaha yaqfiru dunuuba ilahay dunuubta waa dhafaa jamiican dhammaan libantaaba qofkii toobad keena wey aayaddaas sidaasay ka hadlayda macnahaasuna waa muhiim wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi inahu sha'niye man yushrik billah qofka allah u shariig yeela faqad xarama allahu ilaahay waa ka xaaraamtinimeeyey caleyh korkiisa aljannata jannada qofka ilaahay u shariig yeela ilaahay jannada waa ka xaaraamtinimeeyey naara u waajibtay naara u waajibtay hadduusan toobad keeni wuxuu yidhi xaafid ibn xaafid adahabi alxaafidu dahabi walaabudda waa lagama maarmaan uu yidhi walaabudda waa laga maarmaan min aljamci in la kulmiyo bayna nusuusi nusuusta waa in la jamciyo xadiis toddoba hadduu sheegay toddobadaas dunuub aan ka mid ahayn axaadiis kaleeto kabaa'ir ku tilmaamay maaha marka halkii xadiis inta la qaato in la yidhahto kabaa'irtu waa toddobo sababta oo axaadiis kaloo nabiga ka sugan sala allahu alay wasalam ayaa sheegtay dunuub kaleo kabaa'ir oon toddobada ka mid ahayn waa in la jamciyo axaadiis oo lagu wada dhaqmo een hal xadiis la qaada wuxuu yidhi walaabudda waa laga maarmaan min aljamci in la kulmiyo bayna nusuusi nusuusta qaala nabiyu nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam alaa unabi'ukum miyaanan idinkaga warramayn biakbari alkabaa'ir dunuubta kuwa ugu waaweyn qaalahaa kelimadaas nabigu wuxuu yidhi halaatan saddex goor saddex gooru ku celshay alaa unabi'ukum biakbari alkabaa'ir alaa unabi'ukum biakbari alkabaa'ir alaa unabi'ukum biakbari alkabaa'ir weliba ma ahan kabaa'ir keliya ma dhihin kuwa ugu waaweyn u yihi qaaluu waxay dhahdeen saxaabadu balaa inaadan nooga warramin iska daaye yaa rasuulallahi rasuulka ilahi u nooga warram qaala nabi wuxuu yidhi al-ishraaku billaah waa ilaahay oo cid kale wax lala wadaajiyo ilaahay oo cid kale wax lala wadaajiyo kaas ayaan akbarulkabaa'ir ka mid ah wa cuquuqulwaalidayn iyo labada waalid oo lagu caasi garoobo marka al-ishraaku billahi toddobadii waa ka mid aha laakiin cuquuqulwaalidayn toddobadii ka mid maaha nabiguna halkaan si sariixa wuxuu ugu caddeeyey dunuubta kuwa ugu waaweyn inuu ku jiro oo kabaa'ir uu yahay bal kabaa'irta kuwa u waaweyn wa kaana nabigu wuxuu ahaa muttaki'an mid xusulaysan oo xusulka u mudan yahay ayuu ahaa oo jiqilaysan fa jalasa waa soo fadhiistay fa qaala wuxuu yidhi alaa hooyay baraaruga wa qawlu zuur iyo hadalka beenta ah alaa wa qawlu zuur alaa wa qawlu zuur war hadalka beenta riwaayad kale waxay leedahay alaa wa shahaadatu zuur iyo markhaati beenaadka markhaatiga beenta ah famaa zaala kama suulin nabiga sala allahu caleyh wasalam yukariruhaa inuu kelimadaas ku celcelinayo alaa wa qowlu zuur alaa wa shahaadatu zuur xataa qulnaa ilaa aan nidhi laytahu sakat al hadduu nabigu aamusi lahaa muttafaqun caleyh markhaati beenaadka ama hadalka beentaana toddobadii hore kuma jirin akbarulkabaa'ir inuu yahuna xadiiskaa nabiga ku cadeeyey taasuna waa calaamad tusayda inaan kabaa'irtu toddobada ahayn kaliya ee toddobadu ay kabaa'irta ka mid yihiin xadiiskuna uusan koobayne qayb ka mida uu sheegay fabayana waa caddeeyey nabiga calayhi asalaatu wasalaam anna qowla zuur hadalka beenta ah min akbari alkabaa'ir kabaa'irta kuwa ugu waaweyn inuu ka mid yahay walaysa lahu umana sugnaanin hadalka beenta ah dikrun sheegid fi sabci almuubiqaat toddobada waxalaagta toddobada waxalaagtana laguma soo darin muubiqaadka inuu ka mid yahana nabigu halkaan ku sheegay sala allahu caleyh wasalam wa kadalika sidaasoo kale waxaa ah alcuquuqu cuquuqu lwaalidayn xadiiskaa nabigu wuxuu ku sheegay akbaru lkabaa'ir inuu yahay caasi waalideennimada wa maca daalika xadiiska hore toddobada sheegayna laguma sheegin laguma sheegin laguma sheegin taasna waa calaamad kale marka casharka halkaa ayaan ku joojinaynaa caawana ilaahay baa ku mahadsan intuuna waafajiyey ilaahayna waxaan ka rajaynayna inuu noo dhammaystiro waxaan aada uga cudur daaranayaa oo waxa weeyaan rabaa inaan walaalaha ku baraarujiyo canjaladaha la duubo badanaaba dib inta ugu laabto ma soxo oo ma dhegaysto dib dambe aniga khaladaadka ku jirana kama soxo waxaana aada in badan canjaladaha u gasha akhdaa oo u badan sabqulisaan carabka inuu ku dhaco oon isku ogahay sabqulisaamkaygaas inuu aada u badan yahay saas darteeda qof kasta marka uu dhegaysto walaalka waxaan ka codsanayaa wixii khalad bayina oo uu og yahay oo u cad oon shaki lahayn inuu ka soxo uusan kuna qaldamin akhda kalena oo waxa weya can jahli ka dhalataana way dhici kartaa inay gasho marka waqtigoo igu yar darteeda ayaanan canjaladaha wada dhegaysan bal agarkooda mid aan dhegaysta uma badna ilaa midaan si cad ugu ogahay akhdaada ma ahane saas darteeda marka waa in ay walaaluhu ku baraarugsanaadaan oo akhdaadaas canjaladaha gasha waxa weeyaan aan lagu kadsoomin qofkii walaalahoo hagaaji karo islaaxi karaan islaaxiyo intaas ayaan ku koobin wallahu subxaana wa tacala aclam w sala allahu wslama wbaaraka cala nabiyina muxamed